fiican dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeenna oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeenna waxaan kusoo qaadanaa muwaadiican isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad usoo kordhinayaan haweenkeenna soomaaliyeed iyo sooyaalka mid ka mid ah haldarada dumarkeenna si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiiragelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan inaad sharaftii aa ku ciyaarto qofnimadaada oo adi shakhsiyan aa ku ciyaarto sharaftaadii sharaftii faamilkaaga inaa ku ciyaarto xishoodkaaga gabarnimo inaa hoosu dhigto gabro badan inaa galaafato waa maxay dhibaatada uu u keeni karo qoysaska soomaaliyeed muuqaalada kadiska ah ee loo yaqaan barank muniiro cali warsame ayaa wax badan inooga sheegi doonta iyo sooyaalkii nololeed maama xaliimo cumar khaliif boqoradii codka fanka soomaaliyeed anigoo hanaa maxamed maxmuuda ayaa idiin tabin doona farsamadu waa yaasir yoonis muuse isku soo noqod wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa falanqaynta la xiriirta dhibaatada uu u keeni karo qoysaska soomaaliyeed muuqaalada kadiska ah ee loo yaqaan baranki balse markan sooyaalka maama xaliimo cumar khaliif magool ayaan ku furanaynaa barnaamijka taariikhdan waxaad ka heli kartaa buugga haldoorada haweenkeenna uu qoray wariyo qoraa maxamed sheekh yuusuf baari caysho nuur aadan ayaa inoo haysa sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo afartankii ayay ku dhalatay magaalada beledweyne xaliimo ayaa mar u dhexday jenaraal maxamed nuur galaal oo ahaa taliyihii hore ee ciidamada xooga dalka ee dowladii dhexe ku biiritaanka fanka iyo kaalinteeda muqdisho ayay kaga biirtay fanka heestii ugu horeysay oo ay qaado waa heesta banaadiri iyadoona lagu xusuusto heesaheedii kala duwanaa ay ka qaaday shirkii midooda afrika ee lagu qabtay muqdisho kuna guubaabinayeen heesu gumaysidiid ah kaalinteedii riwaayadaha iyo heesaha riwaayado iyo bandhig fanedyo ka kala dhacay gudaha iyo dibadda ayay ka qayb gashay sida aabbahay ku samray ee adiga jacayl boob uma baahna dumistii aqalkayga iyo arooskii inankayga hagardaamada guurka haatan yaa ka mas-uula iyo kuwo kale heesaha dabacsan oo ay caanka ku tahay magool iyana waxaa ka mid ah jowharaluula subcis jacayl dhiigma lagu qoray banaadiri caashiqii kudhaga tira kii dhabaa jacaylka alay lehe jacaylkii webiyo isku ooman galacaano galeen armuu idiidaa raadkii jacaylka habboonow inaan bogsadaan ismoodaa masal guuro caashaqu jaceyl igu ekaa shimbir daydayaa madaalo jaaw nabadgelyo iyo kuwo kale halka kuwa heesaha lamaanaha laga xusi karo aramida nayruus minankiina weyrax qormo ammaantaada u hubqaado meel kale dadnimada aqoonso aan ishelno raxmad anba kula mid baan ahay sida canabka beeraha dhoof deeqo iyo daahir boqorkii quruxda aqoon dalsan dhab u fiirso goryocool caashaqa habaayicin imadadaali iyo kuwo kale sidoo kale magool ayaa qaaday kuna luuqiisay qasiidooyin nebi ammaan ah oo ay ka mid yihiin inta raacday nebigeenna rafiiqiisa noqotee iyo kuwo kale geerideeda waqtiyadii adkaa ee dagaalada kama aysan bixin dalka sagaal iyo tobankii maarso labada kun iyo afartii ayay ku geeriyootay isbitaal ku yaala dalka netherland cudurka kansarka naasaha ku dhaca ayaa asiibay oo ay muddo la xanuunsaneed muqdisho ayaana lagu aasay
hagaag dhegaystayaal aan marka noo imaano falanqaynteenna sanadadii ina soo dhaafay guud ahaan soomaalida kuwa isticmaala baraha bulshada jilaayaasha iyo dadka caadiga ahba ee aan horey u adeegsan jirin barta youtube-ka waxay bilaabeen barnaamijka loo yaqaano baranki oo ah baratical jokin kaftan kadiis ah oo si toos ah loogu sameynayo qof aan ogeyn iyada oo loo dhigayo qorshe islamarkaana laga duubayo kaamiro qarsoodi ah oo aanu ruuxa arki karin wakhtigaasi qofka markaa sameynaya barnaamijkaas waxaa loo yaqaanaa baratical joker ama barankister waa mid la imanaya qorshe iyo xeelad nooc kasta oo uu kaaga caraysiinayo kaaga nixinayo ama kaaga yaabinayo isaga oo arrintaasi jilaya islamarkaana ay socoto duubista muuqaalka qarsoodiga ah waa mid ka dhalata siyaabo kala duwan falcelintiisa qofka ama kooxda lagu sameynayo barnaamijka kaftanka kadiska ah ee barankiga loo yaqaan waa mid aan marnabo ogeyn waxaa meesha ka socda marka aynu eegno sida xeerka u ah ee adduunka looga matalo barankiga balse soomaalida inta badan oo ka mid ah barnaamijkan waxa ay yihiin mid aan la mahdin habsamayntiisa oo saameeya dhan diin iyo mid dhaqanba waa arrin ogub inagu ah oo gudaha u gashay qoysaska soomaaliyeed si gaar ahna u dhaawacaya gabadha soomaaliyeed toddobaadkan waxa aan barnaamijka haweenkeenna ku gorfayn doonaa dhibaatada uu xambaarsan yahay muuqaalada kadiska ah ee u dhaadhacay guryaha soomaaliyeed ee dhib aan la mahdin u geysanaya gabadh walba oo ka soo muuqata muuqaaladan kaftanka kadiska ah ee aan habboonayn waxaa toddobaadkan inoo marti ah muniire cali warsame oo in badan wax inooga sheegi doontaa mawduucan waxaan soo dhoweyn kadib wax ka weydiiyey in ay inoo sharaxdo waxa lagu micnayn karo barankii goorta uu adeegsigiisa ka bilowday soomaalida dhexdeeda iyo halka uu inooga yimid waan dhawahana mahadsan tahay banankii horta waa ficil kaftan ah ama kadis ah kaasoo qofka loogu sameeyo asaga oon filayn ama haddaan si kale u dhigno waxaan dhihi karnaa waa filim loo duubo si qarsoodi ah ayadoo ujeedkiisu yahay in lagu soo jiito bulshada ama dadka daawanaya markaas la rabo inay daawadaan inta badanna dadka isticmaala youtubadoo kale marka ay rabaan inay soo jiitaan views badan inay helaan ama ay rabaan inay subscribes badan ay helaan ama ay helaan yani bulsho badanoo kusoo xeeranto daawata waxa ay sameynayaan inta badan waa wax ay kusoo jiitaan ay ku xayeysiiyayaan barta ay ku baahinayaan si waxyaabaha ay soo gashadaan ayaga ay wax oga helaan waana wax markii la sameynaya inta badan lagu sameeyo si kadiisahoo qarsoodi ah oo qofkii lagu sameynayay uusan ogeyn haddii aan eegno dhinaca kale goormo ayuuna soo gaaray iyo xagee buu naga soo gaarayba soo maaha wuxuuna soo gaaray sanadihii ugu dambeeyay ayuu wadankeena horta kusoo batay labadii sano ugu dambeysay ayuu inta badan kusoo badanayay wadankeena iyo baraha bulshada iyo dhalinyarteena ay xoog u isticmaalayeen inta badanna wuxuu naga soo gaaday naga soo gaaray wadamada reer galbeedka si ahaanba wadamadaas gaalada waayo ayaga inta badan waxyaabahan dhalinyartooda ay isku mashquuliyaan oo ay sameeyaan danna ay kusoo bixiyaan baraha bulshada ay kusoo shaaci bixiyaan saa darteed bay dhalinyarteenu ay soo koobiyeeyeen oo soo qaateen waxyaabihii ay dhalinyartaas ay sameynayeen maadaama ay tahay social mediahu waxa ugu horeeya ee wax lagu gudbiyo ee dhalinyarada ee inta badan dadka thaqaafada lagu faafiyo dhalinyarta reer galbeedka wixii markay sameeyeen waxay kusoo faafiyaan barihii bulshada barihii bulshada total anagiina sidii baan oga soo guursanay oga soo qaadanay labadii sano ugu dambeysay saas uu kusoo gaaray wadankeena oo saameyn uu nagu yeeshay kusoo galay inay adeegsadaan qoysaska maxaa ka iman kara hana walaahi qoysaskeena soomaaliyeed inay adeegsadaan barnaamijkan barankii aniga ilama fiicno fikir ahaan waayo waxaani horta aslanbo waa khayaano waa wax aan fiicnayn macnaha horta qofkan inaad ku samayso wax uusan asiga uusan ogeyn waxyaabo badanaa ka dhalan karo inta badanna waxa markaad samaynayso waxaa fiican inaad fiiriso waxaa maxaa kaaga imaan kara hadafkaa u samaynayso muxuu yahay muhiimadda adiga ku leedahay maxay tahay inaad meelo badan ka fiiriso ayaa fiican iyo qofkan aad ku sameynaysid isaga laftirkiisa waxaas wuu arki karaa marka inta badan waxaa dhacda lamaanayaasheenu marka ay sameynayaan oo kale waxaa arkaysaa ani waxaan arkay video ah aan daawaday hooyo soomaaliyeed caruurteedii way kaxaysay waxay u dhiibtay islaanay saaxiiba yihiin gabaray saaxiiba yihiin waxay ku tiri ninkaygaan baraanka ku sameynaya waxaan rabaa caawa markuu yimaado inaan dhaho saaxiib ani adig waa noo kala dhamaatay inaan isfurnaan rabnaa caruurtii ay kaxaysay saaxiibteeda u dhiibtay ninkii wuu yimid albaabka markuu kasoo garaacay ayada boorsadeedii alaabteedii o dhan oo u xirxiranta halkaan u taala caruurtiina way sii dhiibatay markuu albaabka soo gala bay wasalaamu calaykum hay see tahay wacalaykum salaam waan fiicanahay tiri niyahow hay maxaa kugu dhacay maxay tahay boorsadaani waxaan waxay tiri waxaan u socdaa guriga hooyaday waxaana rabaa inaan warqadaydi kaa qaato ciyaalkayga waan kaxaystay guriga waxaa iga yaala oo keliya waa boorsadaan iyo warqada waxaan u baahana warqadayda inaad hadda qorto justin war maxaa kugu dhacay walaalay see wuxuu jiraa see warqada u qoraa maxaa kaasi ah waxaas ma aqaano warqadayda hadda qor dhaqso waxaan kaaga taganaya warqadaydi horta ilmihii aawa ilmihii waan kaxeeyey macquulba ma ahan qofkii ugu yaabugu dha ka faaray ilaa xadda ay gaartay yacnaha inuu ay wacdo gabadhii maxaa la dhihi jiray ciyaalkii oo uu dhaho walaale ciyaalkayga adig maa haaya ha anaa haaya ee gabadhaas warqadeeda soo sii ee arrintii weynaato ee familigii markii loo bandhigi rabay la dhaho waa baraankii waxaasoo kale maxaa ka dhalan kara waxaa ka dhalan kara meeshaas waxyaabo badan oo ay kamid tahay in kalsoonida labadii qof ay isku qabeen ay yaraato matalan maanta o dhan hadda qofkan wuu soo shaqeynayay wuxuu kusoo maqnaa magaalada wuu daalanaa wuxuu u yimid gurigiisa inuu ku nasto gurigiis markuu ku nasan lahaa ee uu jawigiisa degsan lahaa haddii la dhaho haye baraankii baan kugu sameynaya saaxiibkaalay fur wax badana qofkaas ka suurtoobo waayo maskaxdiisu qofkaas ma degana way daalan tahay waxaa dhici karta ninkaas inuu laba dalqadooda hore eeba hore oga tagtaba hal dalqad uu isku ilaalinaya isagoo xaaladiisu ay kacsan tahay oo daalan oo rafaadsan oo yani xaaladiisu aysan ahayn xaalad caadi ah haddii ay xaaskiisi sidaas ku tiraahdo waxaa laga yaaba halka dalqa xataa inay dhaho naa waa siitiina qaado ee aan kaa jiifto marka waxaa ka dhalan karta ayadane in maxaa ku dhahaa qofkii uu beentaada dambe waxay dhahan soomaalida waxay ku mahmahda waxay u daran tahay runtaada dambe gabadhii markay wiilkii ay ku samaysa baraankigaas oo kale matalan berri oo kale markay xaalad kadis ay ku timaado ee damcado inay la wadaagto oo kale inuu u qaadan waayo isla markiiba warkii inuu rumeyn waayo is dhaho walaale baraankii shalan kugu bartee maanta warkaaga ma rumaysan karo waxaa ku imaan karta inay fool qabato waxaa ku imaan karta inuu cunug meel ka dhaco wixii waxaa laga yaabaa inay waxay u baahan tahay si deg dega inay ugu sheegto si deg dega qofka uma qaadanayo waayo qofkii muxuu ku bartay ficil ah ciyaaruu ku bartay oo yani inay baraankii ku sameyso ama wax ciyaar ciyaar iska iska dheesho ku bartay saa darteeda boqolkiiba sagaashan ma aqbalayo warkeeda intuu micmiicanayo waxaa laga yaabaa uu isleeyahy warkeeda amuu baraankii yaha uu xaqiiqo u raadinayo inay xaaladii riski gaarto waa qofkii laga yaabo inuu ilmihii uu siin xumaado ama ayada xaaladeeda ay xumaato waa dhib kalo ayadana ka dhalan kara in laisku sameeyo waxyaabahan kadiska ah ama kaftanka ama ciyaarta ah dhibka kale oo ka dhalan kara xagga dhamaanaha haddaan ka eegno waa anshax daro qof gurigiisa inuu yani xaaladii loogu talagalay waxaan ilaahay beydkan markuu dhisayay ee labadan qof la dhisayay gurigan ee loogu talagalay inay ku noolaadaan ee loo abuuray waxawaaye inay ku qarsoonaadaan inay ku qarsoonaato ceebtooda inay ku qarsoonaato quruxdooda inay ku qarsoonaadaan sirtooda iyo khusuusiyaadkooda haddii gurigii kaamiro la dhex dhigo ee qofkii markuu soo gala asagiio iska caadiyo xaafadiisa suu kusoo gala wuxuu raba sameyn jiray ay kaamira duubayso deedna ay daawanayaan bulshadii dee halkaas waxaa ka imaaneyso in qofka sirtiisii ay banaanka u baxdo noloshiisi yani qayb ka mida sharaftiisi qayb ka mida ay hoos u dhacdo ee ku imaado meeshaas dacfi yani xagga ixtiraamka ama qofnimada ama sharafta halkaas uu dacfi uga imaado si gaar ah dumarka soomaaliyeed inay adeegsadaan qudhooda maxaa uga iman kara dumarka soomaaliyeed inay adeegsadaan waxaa uga imaan kara dhibaato aada u weyn because gabadha soomaaliyeed horta qof kasta oo muslima horta in uu sameeyo waxa maalayacni ah waa waa wax aan fiicnayn waayo rasuulka sal allahu aley wasalam wuxuu dhahay min xusni lislaami mar uu tarkuhu maa laa yacni yacni qofka islaamka ah waxyaabaha wanaagsan ee laga rabo waa inuu ka taga waxa maalayacniga ah marka haddii qofku maalayacni uu sameeyo ma ahan yani maalayacni lagaaga digay inaa ka digtoonaato mar walba horta waa wax wanaagsan tan kale haddii aa gabar tahayna inaa ilaaliso sharaftaada iyo cirdigaaga ayadana waa wax fiican oo meesha ku jirto haddaad tirahdo marka maanta balaankiyaa samaynaya oo aad wax maalaa yacni alle soo istaagto meesha ayadoon gabadha xijaabneyna soo istaagaysaa waxay sameynayaan waxyaabaha qaar oo wallaahi aan damiirku xataa u dulqaadan karinaa lagu sameynaya oo la duubaayo meeshaas meeqa waxaa u geysanaysa meeqa sharaf daraa meesha ka imaanaysa inaad sharaftii aa ku ciyaarto qofnimadaada oo adi shaqsiyan aa ku ciyaarto sharaftaadii sharaftii faamilkaaga inaa ku ciyaarto xishoodkaadii gabarnimo inaa hoosu dhigto gabro badan inaa galaafato oo la dhaho gabdhaha soomaalida sidaanay sameynayaan maxay maxay la joogaan yani sharaftay haayaan iyo xijaabkay haayaan iyo yacni qofnimaday la joogaan maxay tahay yacni waxaad adi ka tahay namdi waxaa ka tahay dad badana magacooda huwan tahay marka waxaan sameynaysid xunna dad badana magacooda aa qaadanaysaa marka dhibaatada koowaad ee kaaga dhalanayso waa horta ina sharaftaadii hoos u dhacday qofnimo gabarnimo xishoodkaaga inuu ku yaraaday because baraankiyaa sameynaysaa maalin walba nin baa waxa u sameynaysaa wax aan ilaahay ku banaynin maalaa yacni haa la sameynaysaa maalinta koobaad saa uga xishoonaysid maalinta labaad markaa la samaysid maalinta saddexaad aa la samaysid waxaa la sameynaysaa tikraar waa la qabsanaysaa deedna wuxuu kuu noqonaa ficil caadi ah deedna waxaad u noqonaysaa qof damiir u yeeshay inuu wax walba oo xun markii lagu sameeya raalli ka noqdo waayo waxaa lagu leeyahy inta waxyaabaha qaar gabdhaha qaar inta su-aale xun la weydiiyo ama wax qaab daran lagu sameeyo oo damiirkaaga xataa yeelin baa lagu leeyahay baraankii waa waxaa caadi laga dhigayaa ficil xun oo in la sameeyo ay mamnuucaad in la sameeyo baa waxaa loo sameynaya wado lagu sameeyo oo caadi oo mubaaxa yacnaha baranki wuxuuba noqdayba wado lagu xalaaleeyo waxyaabaha xunxunka ah oo looga dhiga caadi qofkii wax xun oo caadi inay xaaraam yihiin maqdica aa u jeedid yacni haddana damiirku uusan ogolaan karin in qofkan caadi haddii loo sameeyo waxaan lagu sameeyo baa inta lagu sameeyo waxaa laleeyahy barankii waa yacni waa wado lagu fududaynayo qofkan in lagu burburiyo xishoodkiisa iyo sharaftiisa iyo cirdigiisa hoos loogu dhiga haddana lagu baro wax xun oo akhlaaqdeedu ay xun tahay si uu caadi oo ugu noqoto ficilkan uu caadi ugu noqdo ugu sameeya wax akhlaaq dare ah marka gabarnimo dhibaatooyinkaas aadka u fara badan u keenaysa dumarkeen inay sameeyaan inay ka digtoonaan aada bay u qurux badnaan lahayd munira dhaqan ahaan iyo diin ahaan ma saameynaysaa marka aada u fiiriso aada iyo aad waynoo saameynaysaa ilaah subxaana watacaala muxuu leeyay laa yuxibu allahu aljahra bisuu horta ilaahi subxaana watacaala ma jeclo xumaanta kor loo qaado ilaahi subxaana watacaalana wuu nooga digay inaan xumaan sameyn haddana aan xumaanta kor u qaadno diin ahaan marka waa wax aan banaaninba dee totally in maxaa ku dhaayeeto aad xumaan sameyso haddana xumaantii aad ka dhigto wax caadi ah oo aan dhib lahayn xadiid muttafaqon caliya yani saxiixeynka lagu weri rasuulka sal alla alay slam wuxuu dhahay ummadayda waa la cafinayaa ilaa yacnaha ila almujaahiriin yacni kuwa lasoo jahra xumaanta ma ahane qof kasta ummadeeda ka mid ah waa la cafinayaan mujaahiriintu maxaa waaye waa rajulun oo sameeya camal markuu camalkii sameeyey dadkii wuxuu u leeyahay waxaan sameeyey ficilkaas qof inta u imaado uga sheekeynayo wuxuu u sameeyey waxaan sameeyey sidaan iyo sidaan iyo sidaan iyo sidaan aan sameeyey ficilkii xumaa oo ilaahay uu asturay buu banaanka usoo saaraya wuxuu leeyahay waan sameeyey sidaan iyo sidaan iyo sidaan aan sameeyey ilaahayaa kuu asturay ilaahay inuu kuu asturay oo ilaahay uu kuu qariyay waxaaga xumaanta ahaa lama ogola inaad soo bixiso oo banaanka usoo saarto tirahdo waan sameeyey war ilaahay hadduu kuu asturay ilaahay u toobadkeen ilahay toobadiisu way furan taha laakiin bulshada ha la soo dhexgelin oo hasoo ha fadiixaynin yacnihi hasoo xumaantii ha usoo bandhigin marka diin ahaan waxay naga saameynaysaa ama nuqsaanta ee noo keenaysa waxay tahay in ay sameeyaan dadkeeni bulshooyinkeeni ama dhalinyarteeni ama dadkeeni isqabe ay wixii sameeyaan wax malaayacni ay sameeyaan ama wax aan habooneyn ay sameeyaan dan haddana ay ka dhigaan wax caadi oo mubaaxa oo aan dhib lahayn taasna waxay meelka dhac ku tahay sharafteena diinteena iyo cirdigeena marka looma baahna diinteena way ilaalisay cirdiga qofka muslimka ah way ilaalisay sharafta qofka muslimka ah si sharaftaada loo ilaaliya oo cirdigaaga loo ilaaliya marka waa daruuri in aadna u ilaalisid cirdigaaga iyo sharaftaada oo aadan wax aan sahlanin aadan sahlinin oo aadan wado xun oo aan furnayn aadan furinin oo aadan ka dhigin wax sahal lagu furo dhallaanka ku dhex nool qoysaska sameynaya muuqaalada muxuu u geysan karaa saameynta dhallaankeen ay ku sameyn karto haddii laga eego xag tarbiyo xag akhlaaq xag dhaqan intaba way ballaaran tahay barnaamijkan markaan ka eegno akhlaaqiyan horta cunugeeno inta badan wuxuu xooga daydaa waa hooyada iyo aabaha hooyada iyo aabaha kulamaa ay wax sameeyaan cunugeena waa uu la socdaa wuuna eegayaa kulama ay wax sameeyaanna cunugaas markasta waxa hooyadaas iyo aabahaas ay sameynayaan wuxuu ka aaminsan yahy inay yihiin wax boqolkiiba boqol sax ah marka hooyadan iyo aabbahan waxay u yihiin qudwo cunuga ayagu ku dayanaya ayagu wax ka qaadanaya waa record guriga u yaalo waxa wax ka duubayo oo wax kaga dayanaya waa ayaga dan ayagii markay ficilkii samaynayaan mar walba asaga wuxuu fiirsanayaa hooyadiis iyo aabihiis waxa kasoo baxaya hadday ficil tahay iyo hadday qowl tahay yani dhan walba waxay tahay wuu fiirsanaya so marka cunugan markii hooyadii aabihii ay wixii isku samaynayaan banaankiigii ay samaynayaan asaguu fiirsanaya wuu la jooga ama barnaamijkiibuba qayb ka yahaybu saa darteeda wuxuu samaynaya asagii barnaamijkii wuu qaatay inay waxaan waxaan wax caadi yihiin isla markiiba asaga way ku abuurantay wuxuu sameynaa marka asiga waxaa laga yaabaa markaas barnaamijku inuusan qayb ka ahayn ee hooyadii aabuha ay keligood ku yihiin ama qayba ha ka ahaada hadduu qayb ka yahay wuuba la yahaybo laakiin hadduusan qayb ka ahayn xataa wuxuu sameynaa inuu asaaso asagana barnaamij kale oo iyaga laftirkooda ciyaal ahaantooda ay sameeyaan oo hooyadii aabihii la iska dhigo oo sidii loo sameyn lahaa barnaamijkii oo kale ay isku dayaan macnaa inay taqliidiyaan waayo hooyadii aabiba dee inuu ayagoo wixii sameynaya laga arkay sooma dan ayaa ayagiina waxay isku dayayaan inay sameeyaan wixii wixiina wax fiican ma ahan soo marka inaad aabaha iyo hooyada ay ka fikiraan marka hore marka ay sameynayaan barnaamijkan inay ogaadaan horta inuu ilmahooda saameyn ku yeelanayo dhinac walbo matalan ilmahaaga waxaad rabtaa inuusan been kuu sheegin adigana waxaa samaynaysaa baraanki baraankan asalkiisaba waaba been cunugaagii baraankiyaa samaysay beri waxaa laga yaabaa inaa cunugaaga u dirta iskool ama waxaaba u dirsataba adeeg waxaa dhahda iisoo qaba adeeg banaanku fadhiistay banaanku markuu fadhiistay waa duweysay ama magaaladiisuu iska galaybu wuu kuu soo laabtay hadduu aad dhahda haye maxaa iigu soo laabatay isagoon adeegii wadin ama maxaa iiga soo dahday waa lagu dhihi karaa jawaabtaadu hadday noqoto hooy baraankian kugu sameeyey waad u qalantaa in lagu dhaho because adaa shal baraanki sameynaya asaga marka ma noqonayso wax naadira ma noqonayso waa wax dhici kara waxaa ogaataa ficil kasta oo aa sameynayso hooyo hadaa tahay hadaa aabo tahaybu cunugaagu wuu kaaga daysana waana wax mar walba uu ogyahay in ay waxaasu yihiin wax la samayn karo maskaxdiisana ku abuurmaya oo yani ku samaysmaya uuna u haysto inay yihiin boqolkiiba boqol wax saxa soo meeshaas waxaa ka imaanaysa marka inuu beentu caadi u noqoto ilmaha ay beenta kugu samayn karaan yani aysan ku aaminaynin yacnaha waxaa ka dhalan karta ayada laftirkeeda way ka dhalan kartaa hooyada iyo aabaha hooyada cunugan markay ku dhahdoo kale hadda istiraadoo kale ciqaab ee dhahdo waxaasaan kugu sameyna haddaadan waxaas waxaa samayn waxaasaan kugu sameyna waxaa laga yabaa inuusan rumaysan waayo wuxuu ku yaqaano hooyadiis inay sameyso banaanki been inay samayso yaqaano sooma waxaa laga yabaa ciqaabtaas ay rabto inay tahdiidkaas ma sameynayo ma ku cabsanayo tahdiidkaas waxba uma noqonayo waxaa kaloo ka dhalan karto beenta ayad ay sheegayso hooyadiis hadday ee dhahdo wax samee ma waxaa samee maanta barnaamijkaasaan kaa raba waxaa raba barnaamijkaas inaa sameyso inuusan sameynin barnaamijkii oo uu ka laabto yacni wax kale ku mashquulo oo haddii ay su-aal ah ay weydiiso dhahdo maxaa barnaamijka u sameyn weysay inuu dhaho hooyo ama baraankiyaa ka dhigayay been yani been uu sameeyaba wuxuu barnaamijka uu kaga gaashaanto been suu u sameyn lahaa waayo beentii wuxuu u sam- waxaa u samaysay adiga waddo beentii lagu sameeyo aa u samaysay jid waxaa u samaysay beentii uu u maro saa darteed wuxuu asagu wuxuu kaa qaadanayaa bey-ad aa ku jirta wax aa sameynaysid wax ka badanaa la sameynaa waxaa laga sameynaa casharo badanaa laga baranaa Eh, saa darteed waa fiican tahay waalidiinta in ay ka gaashaantaan horta waxay sameynayaan maadaama ay een, maxaa la dhahaa is tarbiyeysanayaan oo ay rabaan inay soo saartaan jiil tan kale bulshadeena een, hooyooyinka iyo aabihii markay waxaa sameeyaan oo kale ee, wixii waxaa lasoo dhigaya baraha bulshada ee, waxaa la falgelaya ciyaalkeenii waxaa daawanaya ilmaheenii waxaa daawanaya dhalinyarteenii waxaa daawanaya dadkeenii oo dhan waxaa daawanaya dad yacni wuu faafaya waxaagii bulshadu way isu gudbinaysaa kulama waxaas bulshada isusii gudbiso waxaa laga sii qaadana afkaar kala duwan waxaa kusii saamoobaya dad dhan waxaa sii daawanaya ilmo badana kusii fitnoobaya casharo badana lagaa baranaa wallaahi waxyaabaha qaar markaa aragto hanay waa la yaabaysaa dadka baraanka waxay ka dhigayaan waxyaabaha qaar waxaa is leedahay waxaan baraanka loogama jeedo laakiin waxaa laga rabaa diin kale in lagu faafiyo baa is leedahay because waa waxyaabo aan yacni qofka biniaadamka xataa suurtagal ahayn inuu waxaan ciyaar ciyaar u sameeyo waxyaabaha qaar waxaan ciyaar way galaan waxaan ma galaan waxaan ciyaar gelina waxaa laga dhigaa ciyaar so marka bulshadeena waxaa ku keenaysaa dhaqankeena inuu zuulo in aysha maxaa la dhahaa xishoodkeenii inuu meesha ka baxo diinteenii in lagu ciyaaro eh, bulshadeena inay dhaqamo xun oo fara badan ay bartaan ilmaheenii inay waxyaabo badan oo fasaada ay u fududeyso inay sameeyaan marka eh, bulshooyinkeena iyo qoysaskeena soomaaliyeed eh, digtooni badan waa inay ka qabaan ficilada ay sameynayaan waa tahay ugu dambeyntii muniira aragtidaada sidee looga gudbi karaa dhaqankan ugubka inagu ah een waxaan uga gudbi karnaa dhaqankan inaan wacyigeena dhan walba aan dhisno bulshadeena ee bulshadeena horta run ahaantii aad bay u hooseysaa markii si ahaan loo fiiriyo ee wacyigeena een sida aan waxyaabaha na soo wajaha oola falgelayno waxaan u maleysaa inay bulshadeenu aad ziira u taagan tahay waayo waxaan nahay bulsho sida dhaqanka maba u fiirsanaynaba xataa waxaan war maxay yihiin xataa lama fiirinayo war waxaan maxaa laga loola jeeda xataa lagama fikiraayo sidoodii baa loo soo guurinaya sidoodii baa loo sameynaya marka bulshadeena waa in dhaqan ahaan aad loo dhiso wacyigelintooda aad loo loo badiyo een, ah, maxaa la dhahaa qof kasta oo yacni bulshadeena yacni damiir leh oo isdhihi kara bulshadeena waxbaad ku biirin kartaa Eh, ama idaacad ha ahaato ama social media ha ahaado yacni ay yani fan oo wax loogu gudbin karo bulshadeena oo looga wacyigelin karo in looga wacyigeliyo dhibku marka uu kusoo wajaho ee marna waxaa la dhahaa wuxuu ku jira xaalatu numi marna wuxuu- wuxuu joogaa xaalatu nud- yani nudji yani mushkiladu xaala koritaanay ku jirtaa marna way bislaataa oo waxay joogtaa meesha ugu dambeysay gaartaa marka annaga inta badan waxaan xaalada mushkilada waxaan aragnaa marka ay bislaato in marka yani inta ay soo korayso mushkilada inaan aragno oo h- een aan iska dhagatirinin hadda markuu barnaamijkan soo baxaya anaga waan ogeyn inta in badan ee social mediaheena haystay lagama hadlinin lagama bixinin falgelin ilaa xataa uu gaaray hadda in ee, reeraheena xataa ay qaarkood ku dudumaan ama waxyaabo badan oo aad u xun heerkoodu ay aad u sareyso xumaantooda lagu sameeyo ee, ilaa xaaladaas xataa weli la- hadda lama gaarin in laga falceliyo ama falcelin ballaaran laga bixiyo marka een, bulshadeena ficilku markuu markay soo wajahda mushkiladda marka koowaad ee mushkiladda ee la arko in qof kasta xadka uu kaga hadli karo uu kaga hadlo oo inta uu awoodo uu ka qabto ee, si loo loo ciribtiro mushkiladaas aysan bulshadeena ugu baahinayso ugu- aysan ugu sii gudbinin Een, in bulshadeena dhinac walba loo dhiso ee, dhinac walba laga wacyigeliyo qofka markaad ku aragto asagoo wixii sameynayo ee, aad u sheegto aad dhahdo warniyo waxaan uma fiicno ee waxaan iska daa in aan loo sacaba tuminin dadka ee, inta badan hadda waxaa dhalinyarteena kusii dhiirigelinaa inaa waxaan sameeyaan waxay arkayaan in dadkii ay aad u daawanayaan haddaan waxaan markii la sameeya aan la daawan lahayn oo aan views badan aysan arki lahayn qofkan wuu kasii niyajabi lahaa waxaan muusa sii samayn lahayn laakiin kulama qofkan uu wixii wax kasii yaab badan sii sameeyo kulama uu views eh, dadkii ay sii badanayaan dadka daawanaya iyo buunbuuninta ay sii badanayso ee uu qofkii uu kasii helayaaba taxfiizin meesha ee mushk- wixii la dhihi lagu lagula yaabi lahaa ee aan la daawan lahayn la dhihi lahaa war waxaan ledgaray ee lagu ceebeyn lahaa lasii daawanayo ee lagu sii qosqoslayo ee dadka qaarkood xataa intay soo qaataan fideogii ee laga sameynayo fideogii asagoo laga yaaba toban daqiiqa inuu aha in hal sac laga dhigayo oo lagu simeynayo lasii xardhayo yani waxaa loo sameynayaaba een, qosol iyo majaajilaa laga sii sameynaya Qo- waxaa lagu sameynaya fideogiiba waxaa laga dhigayaa waa lasii qurxinaya marka een, inaan waxaasoo dhan loo sameynin taxfiisaadkaas inaan la siinin waxyaabahan oo kale waayo waa waxyaabo xun dhaqankeena diinteena bulshadeena aan ku fiicnayn marka inaan taxfiis la siinin ee la gaabiyo la jaro qofkii asagoo sameynaya la arka lagu ceebeeyo ee aan een la siinin in eh, taxfiis aan la siinin oo la daawanin ee bulshadeena in qof kasta uu ka awoodo in inta uu ka awoodo uu- uu kaga hadlo oo uu ka dhahor waxaan ma fiicno uu kaalintiisa uu ka geysto siyaabahaas ayaan dhihi lahaa waa looga hortegi karaa barnaamijkan
aad ayay u mahadsan tahay muniire cali warsame oo inoo marti ahayd waa inaga intaa barnaamijka waa hanaa maxamed iyo farsamada yaasir yoyooma oo idin leh isma dhaafno